war ka soo baxay mucaaradka dalka uganda ayaa lagu sheegay in ciidamada booliiska ay dalkaasi dhaawac u geysteen hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi bob wiin muuqaalo lagu baahiyey baraha bulsho ayaa lagu arkayaa hogaamiyaha mucaaradka dalka uganda oo dhaawac ah islamarkaana qaylinaya kadib markii ciidamada booliiska dalkaasi ay xabad kaga dhufteen lugta xilli iskuhorimaad u dhexeeyey taageerayaasha mucaaradka iyo booliiska dalkaasi war ka soo baxay mucaaradka uganda ayaa lagu sheegay in ciidamada ay isku dayeen inay khaarijiyaan hogaamiyahooda balse ay dhaawac u geysteen iyagoona arrintaas cambaareeyey dowladda uganda ayaa dhowr jeer horey waxay xarig u geysatay hogaamiyaha mucaaradka dalka uganda tanina waa tallaabo ka dhan ah mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda dalkaasi muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalka uganda ka soconayey banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen axsaabta mucaaradka dalkaasi kuwaasi oo loogu soo horjeedo xukunka militariga ee dalkaasi ka jira ee uu hogaamiyahu madaxweynaha dalkaasi baadiriga jawaar musafani